dalkida iyo dhammaan shaqaalaheeda meel kasta ay joogaan walal degmada buurtule amnigeedu guud ahaan maasha allah aada iyo aad buu fiican yahay waxaa ka socdaa shaqooyinkii caadiga ahaa ee horumarinta degmada wadooyin laga shaqaynayay waayahan oo hadda maaragtay kormeer aan ku samaynay shalay iyo wacyigelinta bulshada kasta aanu u taagannahay siday uga qayb qaadan lahaayeen amniga iyo horumarka waxaa jira barakac badan oo naga soo gaaray xagga iyo gaalkacyo orun ahaantii dad badan inay kusoo qaxayn dhibaatooyinka ka dhacaya gaalkacyo iyo colaadda sokeeye halkaasi marka dad badan baa waxay buuxdhaafiyeen xaafadihii waxay kaloo ay degeen i d b-yada magaalada koonaheeda arrimahaasa marka culayskaasa degmadii ka jira waxaa kaloo jira abaar iyo oon ka jira deegaanka awalan waxaanu baaq u diray waxaan codsi u diraynaa iyo baryo allihii subxaanahu watacaala koonkan abuurtay isagaa dadka baahi tiri kara isagaa oonkiisa dadka oon oon oon tiri kara runtii deegaano waxaa jira in dhawaalada hadda biyo dhaamis uu ku socday dadkii waxaa jira dhaqaalo la-aan booyadihii ma awoodi karaan degmadu ceeral bay leedahay buurtinle magaalada tuulooyin afartan iyo laba tuulo hoos yimaada waxaa jira biyo dhaamis marka halkaasi ka socda tuulooyin badan oo hadda xala u dambeysay magacley biyo badan baa loo dhaamiyey dadkii marka iskama bixi karaan kiradii gaariga hadda marka arrimahaasa jira tuulooyin badan sida goobyar iyo baledacar iyo bahali iyo cileyli iyo dhankaas hayaanla iyo waa meesha ugu liito oo runtii roobkii dhaweydna ma qabano biyuhu aada bay ugu yar yihiin tuulooyin badan oo marka waxaa jira aan roobkiina qaban biyuhuna ka dhamaadeen ilaahay waxaanu ka baryeynaa inuu dadka roob soo siiyo waxaan dowladda puntland wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha qaabilsan musiibooyinkan iyo abaaraha in ay gacan ka siiyaan gacan naga siiyaan deegaanka iyo oonka ka jira sidii ay nagala qayb qaadan lahaayeen inaguna waxaanu samayneynaa inaynu u istaagno sidii aynu dadka yaga inteeda wixii tabarteeda rabina siiyey inaynu ku gaarsiino wixii aanu gaarsiin karno gudoomiye waa mahadsan tahay waan ku fahmay marka haddii aan kala qaadno labadaasi arrimood abaarta iyo sidoo kale barakaca dadka aan ku hormaro middan dadka kasoo barakacay ee dagaaladii ka socday maalmihii u dambeeyey magaalada gaalkacyo tiradooda intay gaaraysaa maxaase u sameyseen wallahi dadku abaar baana way iska jidhaa waxaanu soo dhaweyn baanu u samaynay dadka inta badan caa'iladoodii ayaa deegaanka ku sugnayd anagu ka maamul ahaana i d b-yadii guryihii muxuunaha aan islahayn way degi karaan iyaanu u diyaarinay laakiin ma ma aanan gaarsiin raashin iyo baad kaleeto dadkaasi marka dad aada u tiro badan weeye ilaa iyo kun iyo iyo iyo sideed boqol oo qoys way gaarayaan dadka kusoo barakacay gaalkacyo hadda soo gaaray buurtile iyo iyo tuulooyinka hoos yimaada intaba waa lamber aada u badan waxay u baahan tahay marka in la diiwaangeliyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda u n h r dakatiirda qaabilsan inay soo gaaraan bal dadkan iyo xaaladooda ay arkaan waanu baab aanu dirayna inay bal arkaan dadkan soona gaaraan xaaladaasi barakaca waa xaalada noocaasa wey
waaya marka maxay saameyna ay yeelan kartaa arrintan haddii ay sii socoto dadkuna ay soo barakacaan
wallaahi waxay yeelan kadhaa in maaragtay dadkaasi maadaama ay dad magaalo ka yimid biyo wiyara isticmaali jireen halakan waxa laga isticmaalo waa biyo xareeda horta hawadaa kala bedelan waa imaan kadhaa dadkii in maaragtay uu ku yimaado teeda kaleeto deegaankan deegaankana cadow aada u degan tahay weeye buurtile biyahaas xareeda iyo iyo iyo markii ay isticmaalaan waxay u baahan yihiin sisiyeeriyaal waxay u baahan yihiin colorin maadaama ay biyahaas xareeda ah aysan horey u isticmaali jirin in hawada kala bedaan waxaa imaan ka dha in juwendiyeed iyo waxay yimaadaan marka arrimahaasn wasaaradda caafimaadkana hadda ka hor shir aan kaga qayb galay wiigii hore oo ka dhacay wasaaradda caafimaadka hoolkeeda oo qabanqaabinayeen hay-adda world vision daaqaasi waan ka jeediyay runtii in colorin iyo lasoo gaarsiiyo sisiyeyaal dadkaas soo barakacay kabacdina wixii baad iyo biyo isticmaali lahaayeen iyagana noloshoodii way uwaa loo baahan yahay in maaragta ay la socoto wasaaraddu annaguna waxa weye ka deegaan ahaan wixii aanu ka ka qayb qaadan karno waa ka qayb qaadanay allah subxaanahu watacaala ayaa kaafin kara qof kasta baahidiisa laakiin bini aadamku haddana awood buu leeyahay uu isku caawiyo marka dawladda dhexe iyo hay-adaha qaabilsanba waxaan baaq usoo jeedinaya inay soo gaaraan dadkaas ayna la tacaamulaan oo arkaan xaaladooda waxay ku sugan yihiin waaya arrinta abaarta meelo badan oo puntland ka mid a abaaraha ka jira oo kayladhaan baa soo yeeraysa marka degmada burtile ee gobolka nugaal maxay kaga duwan tahay degmooyinka kale ma jiraanse dad abaartaasi xoolahooda kaga dhammaadeen oo magaalooyinka soo galay a xooluhu xanuun muddaba xooluhu xanuunna waa jiray abaartaasna way saameysay oo waxay cunaan xoolihii ma jiraan arigu waa waa le-aanayaa waxaa kaloo jira geeli waa fariistay haddee galey iyo iyo iyo boorash xoolo kuma noolaan karaan marka runtii way jidhaa arrintaasi waxayna u baahan tahay bal duunyada taas ilaahay baa baahi tiri kara laakiin dadka in maaragtay wuxuun lasoo gaarsiiyo way fiicnaan lahayd oo dadka la daba qabto adigu hadda magaalada gudeed oo kaleeto buurtile biyo way leedahay roodka kiigu adaweed baraagaa waxbuu geliyey inkasta uusan baad soo saarin oo aada u koobnaa saacado koobanna uu ga-ayay laakiin wixii biyihii galay waa la saaray maadaama magaalada buurtinle ay afartan iyo laba tuulo ay ay u tahay xarun laakiin biyihiina hadda way yaraadeen magaalada waxaa kaloo jira ceelbay leedahay waxaa la dhaamiyaa biyo runtii dadku iskama bixi karaan booyadaha booyadba-aada magacaley oo kaleeto xalayto gaadiidkii ka ka dhaaminaya ceelka masaafo soddon soddon kilomitr wey laba boqol oo dollar ba hadda maraya saasay tahayna markii ay wax sii bataanba gaadiidleydu inay way kiciyaan inta badan maaragtay iyadoo jaanisku ciriiri uu noqdo si gaadiid loo helo maadaama dalabaadka uu badan yahay iyo dadka biyodhaamis ka sameysanayaan intaas marka dadka in wixii wax laga kabo oo la gaadsiiyo meelaha ay joogjoogaan si aysan u imaan magaalada oo usoo wada xaroon oo dadkii in deegaanadoodii lagu gaadsiiyan waa qorsho dawladda u taalo inagu ka degno ahaana qeybta iyada diyaar baan ula nahay laakiin waxaan rabaa inaan baaqan gaadsiiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha qaabilsan musiibooyinka iyo abaaraha ay ugu horeysa hay-adda hadmo
waayo idinka ka maamul ahaan maxaa tallaaba aada qaadeen marka
annagu hadda kormeerkaas aanu sameynay tuulooyinka aanu ku tagnay waxaanu tagnay tuulooyin dhowra si aanu u kuurgalno bal xaalada jidha maadaama soomaalidu ay tidhaahdo war la helaa latala la helaa xildhibolihii deegaanka qeybo kamid a ayaa waxay gaareen tuulooyinkii hayaanle iyo magacle iyo baledacar iyo bahaley iyo si ay u kuurgalaan bal xaaladaas xaaladahaasayna aan hadda ka warbixinahayo waxa ii keenay kormeer ay ku tageen aan u kala diray golaha deegaanka sidaas darteed marka waxa aynu anagu kadee colaadna waa jidhaa runtii dadkii aada ba maaragta xaaladooda ay culus tahay adigu arrimahaas aan marka ugu muhiimsan wixii aan ka hadli lahaa maanta aada baa umahadsantahay guddoomiye adaa mudan